ilahi wuxuu lahaa walow istaqaamuu cala ariiqa la asqaynaahum maan adaka hadday dariiqa ku toosaan oo jidkayga wada raacaan yar iyo weyn waxaan ku waraamin lahaa maan adakan biyo dhibca waaweyn roob dhibca waaweyn oo markiiba waxu soo saaraa ayaa sii laabu ilahay leeyi sidaa awgeed waxaan dhacaya hadday abaaro tahay hadday faqri tahay hadday tusaale tahay hadday xanuun tahay hadday colaa tahay hadday waxyaalo kale tahay dhammaan waxa dhacaya waa dembi bini aadan iyo gaabiskiisa markuu ilahay leeya ataacuuni low ana cibaadii ataacuuni hadday addoommahaygu adeecaan maxaa looga jeeda hadday addoommahaygu wada adeecaan kolleyba qaar baa adeecaya muumina adduunka kama dhammaanayaan intoosay ka dhammaan mayso laakiin xadiisku wuxuu ujeedaa hadday wada raacaan oo dariiqa ilahay maraan xadiiska kale wuxuu tilmaamayaa lam yaltakif alcibaadu addoommuhu ma huwadaan iltixaafka oo marka marada isku wada dido bilixaafin go ablana cindii agtayda kaga baliisan oo kaga xeeleen min qilati acmi cuna yaraan xadiiska kalena wuxuu odhanayaa min qilati amc oo miimku soo horraysinaya labaduna waa laba macno oo saxiixa haddaynu ka horrayno ka horraysinaya miimka ee damaca tilmaamaya ilaahay subxaana wa tacaala xadiiskan iyo hadalkan wuxuu ku tilmaamayaa nooc sarbeeda oo damac yaraanta iyo hunguri yaraanta iyo qofkoo qanaaca ku qanacsan waxa ilaahay siiyo ayaa waxa lagu shabahay maro la huwanayo maradu markay weynteeda wada huwato maxay samaynaysaa jirkao dhan bay wada dadaysaa markay jirko dhan dedana qabow iyo kuleelba inay kaa ilaalisaa laga yaaba waa inay ku wada asturaysa hunguri yaraantu waa ku asturaysa oo haddii hungurigaagu bannaanka usoo baxo midaad wax weydiisa iyo midaad shaxaata iyo marka milablaa lagaa soo harkan odhan waa hebel in dariiqa lagaaga laata laga yaaba hadhow aad karaamadaadu ay hoos u dhacdo laakiin qanaacada iyo isku kalsoonaanta iyo hunguri yaraantu waxay kuu tahay asturaanta asturaad bay kuu tahay inaad baahanta inaad baahnayn waa kii ilaahay qur-aanka ku tilmaamayay yaxsabuhum ljaahilu agniyaa min atacafuf qofka ilaahay subxaana wa tacaala qanaacada siiyey kanaan garanaynin isagoo awood waxba aan haynin ayaa qani loo haystaa malihiisu iska ilaashanaya iska socda wuu iska dhalaalaya cid wax weydiinaysa ma jirto markaa la odhanaya ninkani malaa waxbaa buu haystaa marka waa asturaad hun la huwado iyo go' la isku dadana damac yaraan iyo hunguri yaraan ayaa ugu qiimo badan bu ilahay leeyay qofku inuu dabciis soo ilaaliyo damacanowna haddaad silaaga meel ku gaad maba soo dhammaadaba kol haddaanu soo dhammaanayn oo aynu soo marray xadiiskii tilmaamayey haddii ibni aadanka toog la siiyo inuu toog labaad raadinayo oo dahaba haddii mid labaad la siiyo mid saddexaad calooshiisa ama afkiisana aanu buuxinayn in ciid lagu harqiyo mooyaane kol hadduu caynkaa yahay oonu soo xadidmayn in damaca lasoo yarayo ayuu xadiisku tilmaamaya xadiiskana waa la miduno qayb ka mid ah hunguriga oo aan hunguriga wixii afka la marinayay maxaalkiiyo cuntadii ayuu ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay addoonkaygu huwa huwado waxa ugu qiimo badan inuu cuntada yareeyo cuntadu inuu yareeyo macnaheedu maaha inuu nafta dilo uu gaajo ku dilo inuu nafta gaajo ku dilaa ma aha shay alle loogu dhowaado oo kiristanka iyo koloydanka aaminsan yihin mar kastoo nafta cadaabto oo mar kastoo alloo sii dhawaanayso markastoo nafta cadaabto oo ciqaabto allaadu sii dhawaanaysa markaase waxay ku faaraan labaatan sannadood baan kabalaan ku socday labaatan sannadood ayaan kabalaan ku socday iyo soddon sano maan meelanayo iyo cadcaddan intaan eegayo sidaa u eegayo naftaan kadeedayay waxay aaminsan yihiin markastoo nafta ciqaabto inaad alladu sii dhawaanayso markastoo naftu numacaysatana inaad alla ka fogaanayso laakiin diinteenna fudud ee sahlani waxay leedahay qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadi watayibaati min arisq quruxda ilaahay soo dejiyey iyo risqiga wanaagsan yaa xarimi kara risqiga wanaagsanna ku raacayso huga iyo maryaa wanaagsanna xidho ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal gabiga waxaa iska ilaalisaa uun laba shay laba shay baa iska ilaaliya asalafu waalmakhila gabiga cunno iyo cabitaan iyo xidhasho iyo waxaasoo dhan israaf iyo isqaadqaad ayumaa la iska ilaaliya rasuulku wuxuu alayh salaatu wasalaam kul washrab walbas watasadaq maa akhdaaka sarafun wamikhyala wax cun oo cab oo sadaqadayso oo xilo aa kuu fasax markaad labada iska ilaaliso inaad ka bariso tankeedii inaad dhaafiso oo cuntadii ay aad tallaabiso ama ay kugu weynaato oo waxaad ka sheekaysa iyo waxaad ka warranta iyo waxaad maalin dhan ku fikirtaa ay noqoto cunto ay kala bedbedesho oo habeenkii ay ku fikirto oo subaxa aad u dhaqaaqdo oo maanta o dhan warwalaangood samayso oo waktigaagii uu ku lumo waa israaf mixilana isqaadqaad tiraado anigu dee waxa dalka lagu hayo mama cuno oo waxaan moorgaraysnayn ma cuno adoo hudaalada waxa tagaa noocaasoo kuwa meelahana waa isra waa makhila waa isqaadqaad kii hore muxuu ahaa in kamiyadii la badiyo oo qadar intaadii ka badan la cuno midna waa inaad magac ka raadiso tiraado anigu maryaha noocan ma xidho noocan xidhaan noocan oo kale maaha waxay ummaddu xidhaan laguma arka aniga haddaad tiraahdo waa mikhila waa isqaadqaad waa kibir gacanna waa inaad leedahay anigu nooc gaaraan ay ummadda ka duwanoo waxyaalaha aan xidhanayo waxaan isticmaalaya dhammaantood ee ummaddu way ka duwan yihin kibirkaa ka weynina ma jiro sadaqada lafteeda ayaa israafku galaa israafku sadaqada lafteeda u galaa adigoo laga yaabo inay ehelkaaga qatan yihin haddaad tiraahdo miskiinkan u buuxinaya waxaad awlaaddaada siin lahayd waa israaf mikiladuna waa istuski iyo isqaadqaad intaad soo kaxda tiraahdo dee waxaasoo kale dadka la siyaamo waa iska daaya waxa waxaad soo fiinaysa ah waa mikyala khuyala weeyaan sidaa awgeed cuntada xadiisku ka warramaya waa inay noqoto inaad kuna raaxaysan karto israafka iyo mikhyaladana aad ka ilaaliso israafka wuxuu noqonaysa qofkii isku buuxiyo hadduu buuxiyo waxay yidhahdaan culimmadu man akala kasiiran shariba kasiiran qofka in badan wax cabaa wax cunaa wax badan inuu cabbuu ku khasban yihi waman waman shariba kasiiran naama kasiiran hadday in badan cunto iyo cabitaan isku badisana hurdo waa badanaysaa halkaasaa deetana kaa raacayaayo salaadii iyo cibaadadii iyo wixii baa ku dhaafaya waxay sheegeen israa'iiliyaadka qayb ka mid a in nabiyullaahi yaxya ilaahay tuso shaydaanka yasuucu shaydaanow weligaa maalinna maiga heshay dagnaan maalina may degtay ila weligana shaydaan baa ogtahay anna waxaan nahay nabiyullahi yaxya maalinna maiga heshay khayradaada iyo khiyaamadaada sida haa habeen casho laguu soo dhigay ayaan kuu macaanayey oon kuu macaanayey oon haddana kuu sii macaanayey ilaa aad dharigtay oo dibirtay deetana salaatuleylkii ka seexatay salaatuleylkii ayaa ka seexatay habeenka kan kula helay salaatuleil maha salaad fiican ku dhaafiyeeyo maha kanaan kugu rideeyo waa salaatuleylka deetana wuxuu laa jaram yaa akaltu kasiiran bacdaha abadan wala dibba wax badan uma cuno ayuu yidhi shaydaana wuxuu yidhi wala dib dambe binaadam waxba uguma sheego wala dib dambe bini aadan waxba uguma sheego wada wuxuu iska fashilayey khadadiisiibuu mid sheegay mid baa ka baxsatay deetana waa la iska ilaalinaya laysa kullu musalli yusalli midkan soo tukadaa salaadiisu maaha salaad taama oo dhammaystiran ilah wuxuu ley innamaa taqabalu salaata salaadda waxaan ka aqbalaa miman cidda tawaadaca isu dhuldhigtaa licadamatii weynaantayda wa kafa shahawaatahu shahawaadkiisana ka joojiya can maxaarimi xaaraantayda wuxuu jecel yahay ka hakiya walam yusira aan ku adkaysanin calaa macsiyati macsiyadayda walaa walgariiba ka qariibka ahee cid aan garanaynin soo galootiga ah magangeliyo soo dhoweeya kullu dalika lii waxaasoo dhan aniga awgay u qabta xadiiska intaan wuxuu ka warramaya mawaadiic badan inkastoo culimada xadiisku ay idhahdaan sanadkiisu ma ansixin laakiin macnihiisu waa aad buu fiican yahay wuxuu ka warramayaa salaada mid kasta oo intuu masaajidka yimaado qiblada u jeestaa musalli lama odhan karo sida rasuulkulah alayh salaatu wasalaam kam min musallin laa xadda lahu fii salaati in tukanaysaa badana oo salaadda waxba ku lahayn ila salaaddu waxay leedahay arkaan iyo shuruud iyo waajibaad la raba in la ilaaliyo labada tukanayaana celiga dhul isu jiraya oo midba siduu salaaddiisa u ilaaliyo ayay tilmaamaysa markaa qofka soo tukadaa ma aha musalligii ilaahay sheegayay salaad kastoo la tukadaana mid kaa maraysa oo ilaahay subxaana wa tacaala aqbalaya ma aha sidaa awgeed salaadda in la ilaaliyo arkaanteeda iyo shuruuddeeda oo la ilaaliyo la dhowro ayuu xadiisku tilmaamaya waxaanu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam salaadda markuu qofku ka baxo inay salaadda qaar ay ammaanaan qofka oo u duceeyaan oy tidhaahdo akramaka allahu kamaa akramtanii washarafaka allahu kamaa sharaftanii salaada la ilaaliyey ee la habeeyey la qaabeeyey shuruudda wixii la hagaajiyey inaad ku ducaynayso sida adii wanaagsi allah ku wanaajiy haddaan qabqab iyo qalowqalow ka siisana ilaa habaarkeedu ku xigaayo oy odhanayso hee qabaxaka allahu kamaa qabaxtani subxaana allah siaad ii kharibto adigana ayaa kuu kharib waa salaada laga baxsanaya markaad tila odhanayso markaad sida uga baxay salaada maxaa la dhahdaa astaqfir allah bimacnaa wixii aan garboodfar sameeyey kolleyba halkeedii ma gaadsiine wixii iga dhacay ilaahayow intaanay habaarin idha waad uga horeynaysa intaan habaarku imanin astaqfirullah wixii aan gaabiyey kolleyba maa wixii aanad ogeyne wixii aad u kastay imanka intaan kuraysanaysa ila kolleyba wixii aanad u kastin ilaahay horuu ba inooga dhaaf ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا wuxuu ilaahay subxaana watacaala leeyahay salaada waxaan ka aqbalaya qofka afar sifo laga helo man tawaadaca licadamati qofka weynaynta weynaantayda isu dhuldhiga oo isu miskiiniya oo istibciyo isyareeya oo ilaahay cadamadiisa aan ku qabsanin oo ilaahay weynaantiisa aan la sheeganin kaa weeyaan ilaahay qadarkiisa garta isaguna isgarta inuu bini aadam miskiin oo xaqiira uu yahay ilaahayna weynaantiisa iyo rabbinimadiisa iyo casiisnimadiisa oo ictiraafa kaa weeye labaad wakafa shahawaatahu can maxaarimi waxay naftiisu jeceshahayna xaaraantu ka ilaaliya waxay jeceshay wanaagsan iska isticmaalaya laakiin wixii ay naftiisu jeceshahay ee xaaraana wuu ka soo xakamayna uu ka joojinaya waa qof naftii haya oo ka itaan roon oo maamulaya weeyaan walam yusira calaa macsiyati hadday marmar ka dhacdana aan macsida iyo xumaantiiyo dembiga ku adkaysanayn oo aan daa'imaynin ka soo laabanaya qofkii dhibaataysan qariibka qariibin qaabkaynu ka dhignaa waa qofkii qariiba ee aan cid garanayn ee soogaleetigaa soo dhaweega wanaajiya intaasoo dhan u qabto ilahay dartii kaa waan ka aqbalaya qabuulka la sheegayna waxa weeyaan ilaahay inuu aqbalo oo xasanaad iyo ajar fara badan uu kaa siiyo aqbalaad waa laba nooc aqbalaad la yidhaahdo qabuul rafci dima baraacati dima in mas-uuliyaddii kaa dhacdo maadaad maqrib tukato oo shuruuddii arkaanta aad ilaaliso khalaas dimadii bay kaa dhacday dib lagu weydiin maayo loodhan maayo maqrib baa tukanin waayo waa tukatay aqbalaaddii kale oo kusii dhigtaa oo maxay aqbalaad dheeraad ajar dheeraada iyo fadli dheeraad iyo gala dheeraad ee lagugu siiyo talaga hadlayna waa taa ma aha inay kaa dhacayso qofkii afartaa la yimaada ee kibir laga hela salaad laga aqbali maayo waa lagu wada leeyahay salaadihii noqon mayso noqon mayso salaadii way ka way ka gudantay laakiin ajarkii uu heli lahaa ayuun baa la helay ilaahay isku dhaaranaya wacizatii wa jalaali sharaftayda iyo weynaantayda ku dhaartee ina nuura wajhi wejigiisa nuurka ka ifbaxaya la adwaw cindii agteeda waa kaga iftiin badan yahay min nuuri shamsi nuurka cadceedda waayo salaadu waa nuur suu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wasalaatu nuur salaadu waa nuur maxaa salaada nuur ka dhigay ilaahay subxaana wa tacaala can nuuru samaawaat waalard allaha samada iyo arlada nuura ayaad hor istaagtay deetana nuurkii baad bar ka soo ilaahay ku soo siiye maadaama aad hor istaagtay salaadu waxa weeyaan muqaabalat allah ilahay baad hor tegaysaa waa munaajaat ullah allaad la fogaysaa deetana qayb nuurkiisi ka mida ayuu ku siinaya markaasaa nuurkaasi wuxuu ku dhacayaa qalbiga iyo jidhka labadaba qofka salaada tukanaya qalbigiisuna uu nuuraya ee wejigiisuna uu nuuraya ood garan kartaa qofka laftiisa nuurka cadceedda nuurka qofka tukanaya ayaa ka badan buu ilahay laha agteyda waayo dee nuurkani wuxuu ifinayaa adduunyada salaaduna akhira ku ifinaysa akhira adduunka keema weyn ya keema weynaanaya akhira weyn waxaa akhira nuuriyey iminka masjidka waxa nuurinaya iyo qol yar waxa nuuriya isku nuur ma qolka yar waxa nuurin kara laambad yaroo la shido aad kuwa ugu yaryara masjidkana wuxuu baahiyay intaasoo laambadood waayo waxa weeye badkiisa iyo baaxadiisa iyo masaxadiisa ka weyn sidaa awgeed nuurka qofka musalliga ayaa ilaahay agtiisa kaga weyn nuurka cadceeddaba ilahay kale waxaan u ballan qaadaya calaa an ajcala aljahaalata lahu cilma jahliga iyo aqoon darrada cilmigaan ugu bedelaya wadulmata nuuran mugdigana nuur baan ugu bedelaya aballan ilaahay wixii aqoon darre haysa ilahay baa cilmigiisa bar ka siinaya ilahi wuxuu laha wattaqu llaha wayucallimukum allah salaadu waa alla kacabsiga kowgeedii sidaa ogeed qofka ilaahay ka cabsadee salaada ilaaliya ilahay nuur buu ku siinaya cilmi buu ugu bedelaya mugdigiina nuur buu ugu bedelaya afar kalena ilaahay waa sinaya yadcuunii faunabihi hadduu baryo waan aqbalaya wayas'alunii hadduu iweydiistana faucdii waa sinaya wayuqsimu calaya wuu igu dhaaranaya faaburuhu waan u fulinaya aklahu waxaan ku ilaalinayaa biquwati awoodeyda afarta ilahay baa ugu siinaya subxaana watacaala mid shanaadna malaa'igta ugu ballamaya waxa weeyaan waastaxfiduhu malaa'ikatii malaa'igtaydana ilaaliya ayaan odhanaya shantaasuu helayaa qofka ilaahay subxaana watacaala salaadiisa ilaaliya ee sida waxaan u guta tawbadata waxa weeyaan yadcuunii faunabii wuu u qaybsanaya markuu inkishadee xaalad xun haysato waan u soo gurmaaya yasaluni ila maxay isagoo iska caadi wax iga dalbanaya oo qayshiga iyo dalabku way kala duwan yihin codsi iyo qayshi goormaad qayshataa markaad aad u dhibantay markaad wax codsataan oo nooceen waa markay baahi unku haysa laakiin maana xaaladdu khatar gaadhi weya labada xaalada ilaahay wuxuu leeyay waan siinaya mid kalea ka cajiibsan hadduu igu dhaartana waan u fulinaya addoonka caadiga ahee aan aad iyo aad ugu xeel dheeraanin ilaahay maxabadiisa ee aan martabada badan lahaynin muxuu sameeyaa codsi buu ka dhigaa wixiisa ilaahay rabbana aatina fi dunya xasana wuu codsadaa addoomuhu heer bay gaadhaan ilaahay ay ku dhaartaan rasuulku wuxuu leh calayhi salaatu wasalaam ruba ashcasa akbar madfuucin bilabwaab low aqsama cala allahi laabarah badana qof basaasaysan oo boor badan oo albaabada lagu celiyo lagama furin albaabada meelaha aan magacba ku lahayn oo hadduu meelaha albaabada garaacala helaa iska noqo qiima halkeeda kuma liide xagga ilaahay qiimo ku leh low aqsama cala allahi laabarah minhum baraa ibnu malik hadduu ilaahay ku dhaartana ma codsanaya xataa ilaahay ku dhaaranaya ilahay waxaan kugu dhaartay waad noo fulinaysa su ilahay u fulinaya qiimo waa agtiisa ka leeyahay awgi waxaa ka mida baraa ibnu malik bale dadka agtoodii qiimo kuma laha hadday isku qiimeeyaan qofka quruxdiisa iyo qaabkiisa isaga qaab iyo qurux toona ma laha hadday isku qiimeeyaan jaha iyo sharafta jaha malo albaabada lagama furo haddana hadduu ilaahay ku dhaarto ilaahay subxaana wa tacaala wuu u fulinaya bara ibni malik wuxuu aha saxaabi nis yar oo taan daran laakiin qalbigiisu cadiim iyo qalbi weyn oo geesiya oo kuwii saxaabada ku yidhi iyagoo dagaalka tustan nay waaye gaalada ay ku yidhahdeen xadiis way xabsteen baraayo waa kii rasuulku yidhi haddaad ilaahay ku dhaarato ilaahay wuu kuu fulaya dhaarta oo codsiguma dhaar ka dhigaysa heerkaasaad sharaftaadu gaadhay qiimahaagu ilaahay noogu dhaaro deetay intuu weysaystay ayuu laba ragcadood tukaday deetay wuxuu dhaha allahuma aqsamtu calayka ilaahay waxaan kugu dhaariyey waxaan ku dhaariyey lamaa madaxtada aktaafahum ilaahayo nimankaa inaad garbahoodana siiso oo saan doono weyno wa tajcalanii awala shahiid ka ugu hor dhintana iga dhigto kaa cido ka hor dhiman sidii bay u dhacday isla daqiiqadii ayaa isagiina u shahiiday gaaladiina sida doono loo galo laga adkaado marka heer wuxuu gaarayaa wixii dadka kale ay codsanayeen ay gacmaha hoos dhiganeen ilaahay in isaga codsigiisu si kale uu dhigo sharaftiisa awgeed qaabka lagu dhigaya dhaar baabu ka dhigaya waayo waxaa taqaanaa qofka aanad isku hallaynta agtiisa ka qabin codsigaaga waad waad soo qaabaysaa kun cudurdaar baad raacaysaa haddii aad awoodo hadday suurtagal tahay culays baanu ku saaraynaa ee bisaayeel kaad isku hubtana waxaas iyo waxaasaan kuu soo qaadana bixi baad unaysa qofkan waxa way macnaheedu ilaahay subxaana wa tacaala makaanad uu gaaray baa jirta oo ilaahay dabeetana awoodda uu siiyey inuu ku dhaarto ilah wuxuu leeyahay anigaa xafiday malaa'igtaydana waan u diraya inay xafidaan agteeda wuxuu ka yahay ka masali lfirdowsi jannada firdows oo kale ayuu agteeda ka yahay qalbigiisaa sidaasa waayo jannadaasi midhaheedu isma bedelaan isagana qalbigiisu isma bedelo oo maalinba ma midabeeyo qalbigiis maalina daacada kuma dadaalo maalina macsiyada uma dadaalo maalin dariiqa saxdaa ma hayo maalin kama dhacsana dariiqadii u haystaayo halkaas ayuu ku dadaalaya ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay xadiiska kale lowlaa ana demba khayrun licabdi lmu'min haddaan dembigu uga fiicnayn addoonkayga min alcujbi inuu isla dhaco inuu isqaato maa khallaytu bayna cabdi lmu'min wa bayna dembi addoonkayga muuminka ah iyo dembi isuma sii daayeen ilaahi subxaana wa tacala xadiiska wuxuu ku tilmaamaya haddii aynaan dembaabayn oo aan dembi inaga dhacayn wixii iman la haddaynaan dembaabayn dembi ka sii weyn bay ku dhiclen oo ah maxay alcujub inaad qaadato oo aad isla dhacdo oo aad tiraado show malag baaba tahay bini aadam waad ka tagta soo kalaan dembiba kaa dhacay show dhiggaagaba lama hayo wax kula noocaba adduunka ma jiro dembi la-aantii aana dembaabaynin maxay keenaysaa dembi ka sii culus oo adigu isu qaato tiraado khalaas cujbiguna waa dembi culus saxaabadu ridwaanullaahi calayhim iyaga oo tiraya oo tiradoodu kooban tahay ayay guulaysteen beer saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin bay ahaayeen waayo xilligaa ilahay isu dhudhigayeeno ilaah awoodooda ogaay ilaah awood maayne adaa awoodna siin mar kale labiyo toban kun kusoo dagaal tagay labiyo toban kun oo saxaabi oo rasuulkuna hogaaminaya markaasaa waxoogay cadadkiiba saa isu egasho ka walba uu buuxiye sidaan maanta ciday hor istaagi karta ma jirto ilahay wuxuu tusayaa deetana dhabaa loo sii galayo waxa weeye cagta cagta loo saaro haddaan ilaahay mar dambe aan u soo gurmanin waxa weeye waa farxadeen cusbigu waa nooca qofku waxa weeyaan wuu isqaadanaya markaasuu ma odhanayaa waxa weeyaan dilaacada waan ka tagtay oo waan malagowday show waxa weeyaan heer waxaad gaadhay aan bini aadamba gaadhin laakiin markuu qofku dambaabo koo wuxuu soganaya bini aadam maarta weli waa diga dambaabaya koo wuxuu soganaya inuu looda ku jiro oo shaydaankii marna uu la dayay marna ee uu ka adkaanayo koo wuxuu saddexaad wuxuu ogaanaya inuu rabbi leeyahay dembiga dhaafa oo anuu usoo noqonaya odhan ilahi iyo dembi dhaaf qiimihiisa rasmigaa buu sogaanaya maca daalika waxaa ku shana ilaahay magacyadiisa ayuu qaarkood fulinaya oo magacyada ilahay waxaa ka mid ah alghafuur dhaafir haddaad dambaabi u weydo dee ilaahay u dhaafa haddaad dambaabi u weydo magaca ilahay wuxuu noqonaya magacaa shaqiinay magacyada ilaahay waa wada waa wada sifo raxiim waa naxariista haddii cid la naxa- loo naxariistaba la waayo yaa loo naxariistaa kafuur haddaan cid dambaabaysaa ma jirin yaa loo dambi dhaafo saa awgeed baa wuxuu rasuulku lahi calayhi salaatu wasalaam iyow lam tazn iyow lam tudnibu haddaydaan dambaabayn ladahaba allahu bikum ilaahay waa idin tagsiin lah waa idin halaagi lah wala jaa'a biqowmin yudnibuuna fayastakfiruuna fayakfiru lahum ilahay wuxuu keeni lahaa qaar imanaya oo dambaaba markay dambaabaanna ilaahay gacmaha hoos dhigto oo dambi dhaaf weydiista dadka loo dhaafo marka haddii qofku addoonku dembi ku dhigi waayo waxaa ku imanaya wax ka daran oo ah inuu cusbi iyo isla dhac usqaato ilahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay xadiisa qudsiga maa taqaraba ilaya alcabdu addoonku iguma soo dhowaado bimili adaa'i faraa'idi faraa'idayda inuu guto mid la mida wa inahu latayataqarabu ilaya wuxuu igu soo dhowaadaa binnawaafili sunnayaasha xataa uxibahu ilaa aan jeclaado fain axbabtuhu markaan jeclaado kuntu waxaan noqdaa rijlahu alatii yamshii biha lugtiisa uu ku soconayo wa yadahu alatii yabdishu biha iyo gacanta uu wax ku qabto wa lisaanahu carabkiisa alladii yantiqu bihi uu ku hadlo wa qalbahu iyo qalbigiisa alladii yacqilu bihi wax ku fahmo wain sa'alanii hadduu wuxuu weydiisto acdaytu waan siinaya wain dacaanii hadduu baryana ajabtu waan ajiibaya rawahu ibnu sunni can maymuuna ilahi waxaa kaloo lehi subxaana wa tacaala maa taqaraba ilaya cabdi lmu'min addoonkayga muuminka iguma soo dhowaado bimili wax la mida azuudi fi dunya adduunyada inuu ka saahilo walaa tacabadanii iguma cibaadaysto bimili adaa'i maftaratuhu wixii ku waajibi wixii aan ku waajibiyey gudashadeeda wax la mida rawahu alqudaaciyu can ibni cabaas alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyihi maa qadibtu calaa axadin cid kuma cadhoodo qadabii sidaan ugu cadhoodo calaa cabdin adoon ataa macsiyatan macsiyo la yimi oo dembi ku dhacay fatacaadamaha macsiyadii weynaystay oo aad iyo aad u weyneeyey fii jambi cafwi cafigayga iyo dhaafideedana yareeyey oo macsiyadii nala weynaatay cafigii ilaahayna waxyar ka soo qaaday fa in kuntu haddaan ahay mucajila mid dedejinaya alcuquubata ciqaab haddaan soo dedejin lahaa aw amase kaanat alcajalatu degdeguba uu yahay min sha'ni arrimahayga oo aan degdegaba la cajaltu waan u soo dedejin lahaa lilqaanidiina kuwa ka quustay min raxmati naxariisteyda kuwa ka quustay ayaan u soo dedejin lahaa walow lam arxam cibaadi haddii aanan addoommahayga u naxariisanin oo aanan uga naxariisanin ilaa min khawfihim cabsiday iga cabsanayeen min alwuquufi inay istaagaan bayna yadaya hortayda la shakartu dalika lahum waan uga mahadnaqi lahaa wa jacaltu waxaan ka dhigi lahaa sawaabahum minhu sawaabkooda waxaan ka dhigi lahaa alamna inaan ammaan ka siiyo limaa khaafuu waxay ka cabsanayeen rawahu raaficiyu can naajiyata ibni muxamed ibni lmuntajic can jaddihi maadasalu cabdi addoonkaygu kama zuulo yataqarabu ilaya inuu igu soo dhowaado binawaafili sunnayaasha xataa uxibahu ilaa aan jeclaado fa akuuna waxaan noqonaya samcahu maqalkiisa alladii yasmacu bihi wax ku maqlo wa basarahu aragiisa alladii yubsiru bihi wax ku arko wa lisaanahu aladii yantiqu bihi iyo carabka uu ku hadlo wa qalbahu aladii yacqilu bihi iyo qalbiga wax ku fahmo fa idaa dacaani hadduu ii baryo ajabtu waan ajiibaya waidaa sa'alanii hadduu weydiistana acdaytu waan siinaya wain istansaranii hadduu iga dalbado hiilinna nasartu waan u hiilinaya wa axabu maa tacabadanii cabdii bihi addoonkaygu wuxuu igu cibaadaysto waxaan u jecelahay an nusxa lii inuu aniga ila ii taliyo inaan ii nasteexeeyo diintayda iyo sharcigaygana ugu tabiya rawahu tabaraaniyu fi lkabiir can abi umama muruu bilmacruufi walaa bifara wanhaw can ilmunkar xumahana diida min qabli an tadcuunii inta aydaani baryin ee falaa ujiiba lakum aanan idin ajiibi waayin watas'aluunii aydaan waxay weydiisanin ee falaa ujiikum aanan idin siinin watastansiruunii aydaan guul iyo hiili weydiisanin falaa ansurkum waanan idin guulayn axaadiistan waxay ka warramaya macani hore oan hore usoo qaadanay oo igu horayso ilaahay subxaana wa tacaala waxa ugu muhiimsan ee lagu dhowaan kara ee lagu cibaadaysto maxaa ugu horeeya faraa'ida wuxuu ilaahay waajibiyey ayaa ugu muhiimsan wax ilaahay loogu dhowaado hadday laba ku istaagto faral iyo sunne keebaa ayaa loogu dhowaan og yahay oo ilaahay ugu jeceliyey faralka hadday labada waktigu uu isciliiliyo oo la damco inaad mid horraysiiso ka xaqa ule in la horraysiiyaa waa faralka sidaa ogeed faralka ayaa darajada koobaada darajada labaadna sunnaha ayaa ah marka qofku sunnaha wado wadana wuxuu gaaraa heer ilaahay jeclaado ma aha adigu ujeeddadana adigu aad la jeclaato iyo taas waa shay waajiba weeye laakiin fadiilada iyo qiimaha iyo darajadu waa in alla weyna adiga ku jeclaan subxaana wa tacaala culimadu waxay odhan jireen laysa shaanu an tuxib bal shaanu an tuxab arrintu maaha in adigu wax jeclaato waa aduu inaa ilaahay jeclaatooda ku sandullaysanta ilbilisna kama maarantid laakiin muhimmadu iyo fadliga iyo qiimuhu waa in adiga alla weyna ku jeclaado subxaana wa tacaala hadday taasi dhacdana bishaarayso waayo samadoo dhan baa la gaarsiinaya jibriil baa samadoo dhan gaarsiinaya samadaa lagaa jeclaanaya haddii samada lagaa jeclaadana arlada usoo daadegaysa ilaa wuxuu leeyahay haddii aan qofkaa jeclaadana lugtiisa ayaa noqonaya macnaheedu waxa weeye lugtiisa waan tilmaamaya khayr mooyaane xumo u dhalaaqmayso gacantiisaa noqonaya gacantiisana wanaag mooye xumo tiigsan mayso carabkiisaa noqonaya wax wanaagsan mooye wax xun ka hadli maayo qalbigiisaa noqonaya wanaag iyo qiime iyo cilmi iyo khayr mooyaane wax gelageli maayaan hadduu i weydiisana waa sinaya hadduu i yeedhana waan ajiibaya buu ilahay leeyahy mawduuc kalaa ku jira xadiidka labaadoo tilmaamaya wax ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaado azuhdu fi dunya adduunyada laga saahido ayaa ugu horeeya wax ilaahay loogu cibaadaystana faraaidoo la guto ayaa ugu muhiimsan marka azuhdu fi dunya macnaheedu waa maxay in adduunya laga saahido suudigu waa shay qaali ah waa shay rasuulku ina amray calayhi salaatu wasalaam idhab fi dunya yuxibuka allah adduunyada ka saahid ilaahay aha ku jeclaadeen marka adduunyada ka saahido ee qiimaheeda aad garato qiimaha aakhirana aad garato kulli waad ka saahidi laba shay goormaa la kala doortaa marka la isdhinac dhigo haddii meel magaalkiisa lagu keeno waxa ilahay inuu ku cajabiyo laakiin markaad isdhinac dhigto waxaa kuu soo baxaya kii qiimaha lahaa iyo kii hooseeyey adduuniya aakhiraas babardhigaysa keebaa daa'ima keebaa soo go'aya keebaa qiimo leh oo ilaahay agtiisa qiimo ku leh iyo keebaan se qiimo ku lahayn keebaa lagu kala lagu kala horeeya keebaase ilaahay cid walba siiya markaasa waxaa kuu soo baxaya qiimaha aakhiro leeday deetana waxay ka saahidaysaa aakhir adduunyo wajhad fiima cinda annaasi yuxibuka annaas tanka haddaa doonaysa ku jeclaadaanna waxay hayaan ka saahid marka suhdiga si kale laga yaabaa in mar loo fasiro suhdiga waxa laga yaabaa in loo fasiro qofka adduunyo faraha ka qaada oo duurka gala oo meelaha iska galo oo deetana ayaga intuu galo idhaa adduunyo waan ka saahid ama intuu masaajidka iska galo shaqo iyo wax walba joojiya iyo ooriya ehel iyo cid walba suhdigu kaa maaha culimadu imaam axmed raxmat ullahi tacala calayh imaamkii weynaa ayaa macniyey suhdiga wuxuu dhaha azuhdu tarku maa laa yanfacu fi laakhira tarku maa laa yanfac fi laakhira waa shaygii aan aakhira waxba ku tarayn oo iskaga tagta adduunka wuxuu ku soo ururiyey shaygu ma eegeysa aakhira ma ku anfacaya hadday xaal noqoto wad waa khayr haddaad tira aakhira ku anfici maayana iskaga tag laada adduunyada ka shaqaysato oo soo qaato deetana sadaqaysato oo ku anfacaysa laakiin maanta makhaayadda fadhidood sheegaysa maantao dhan oo siyaasadda afaalayso waxay hebel iyo hebel lahaayeen ma ogi maanta jawhar hebel wuxuu qoray bal qiimee xagga suudiguu ku qiimee ma ku anfacaysa qiyaamaha maya tarku maa laa yanfac fil aakhira iskaga tag markaa wuxuu tilmaamayaa qowlkaa ilaahay wuxuu waafajiyey sheekha wuxuu waafaqsan yahay xadiiskii rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam min xusni islaami almar'i tarku maa laa yacni islaam wanaagga waxaa ka mid a wixii aan ku khusaynin ee aan ku anfacay adduun iyo aakhiro waa iskaga taatay suudi waa kaa ma aha in adduunka dhabarka loo jeediye oo adduunya laga jeesta maaha bal waxay kusoo ururayaan ciddii ugu saa'idsanayd baa laga yaaba in ugu awood badnayd nebiyaa jiray adduunka o dhan haystay saahiid maahan miya saahiid buu ahaa nabilahi sulaymaan boqortooyadiisa cid baa isaga maamulayay wax walba gacanta ku hayay haddana saahiid buu ahaa markaa suudigu waa kaa waana shay muhiima xadiidka kale boqol iyo saddex iyo afartan wuxuu tilmaamaya maa qadibtu calaa axadin cid umaan cadhoon qadabii calaa cabdin sidaan ugu cadhoodo addoon ataa macsiyatan macsi la yimi fatacaadamaha ay la weynaatay fii janbi cafwi cafigayga dhinaciisa ay macsiyadu la weynaatay falow kuntu mucajilan haddaan ahay mid dedejinaya alcuquubata ciqaabta aw kaanat ilcajala ama ay tahay degdegu min shani ciqankayga hadday tahay lacajaltu waan usoo dedejin lahaa yaan usoo dedejin lahaa lilqaanidiina kaho kuwa ka quustay min raxmati naxariisteeda walow lam arxam cibaadii haddaanan addoommahayga uga naxariisanayn ilaa mooye keliya min khawfihim baqa ay baqanayeen min alwuquufi bayna yadaya ishortaagayga baqa ay ka baqanayeenoo keliya dadkii sii kobciya oo sii weyneeya oo ka dhigay waxaa lama dhaafi karay dembigoo sii bumbuunisa waa nooc mina dembi dembigoo sii weynaysa waa dembi labaad dembigood xaqirtood yaraysood lama lama sameeyena ina waa dembi kale maxaa la rabaa wixii inuu dembi yahay akiisa ku dayso tira waa dembi cafiga ilaahayna inuu mar walba ka waasicsan yahay inaad ogaato ina rahmatii sabaqat qadabi qul cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnadu min raxmat illah addoomaha ilaahay ha ka quusanina naftooda ku israafayo ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina meesha waxaa la diidaya hadduu qofku dambaabo oo laga ogaay dembigii mid la dhaafi kara maaha macnaheedu waa maxay meesha macnaha ku jira khatara macnaha ku jira maxay waxaa jira dembi aan ilaahay cafigiisu gaari karin ayaa hadalkaaga laga dhadhansan karaa calaygaan dembi aanu cafiga ilaahay gaaray markaa maxaa ka dhigtay in dembigu ku weyahay cafiga ilaahay cadada ilaahayna naxariista ku way tahay waana khalad dembi aan ilaahay subxaana watacaala aanu cafigiisu gaarin inta aad nooshahay ma jiro markaa dibata shirkiga la dhaafi maayo laakiin inta aad nooshahay dembi kastaga lagu dhaafa saa awgeed waxaa jira waxaa uri nin gabiga wuxuu lahaa tacaadamanii dembi falamaa karantuhu bicafwika kana cafuka acdama ilaahay dembigaygu ila weynaaday aad buu dembigu ila weynaaday laakiin markaan dhinac dhigay cafigaaga kana cafuka acdama cafigaaga weyn waana qofku soo idhaahda haddii kale maxaa imanaya inuu qofku quusto cidda quusataana muslimiinta maaha gaalada weeye nabiyullahi ibraahim ba wuxuu lahaa waman yaqnadu min raxmati rabbihi ila daaluun oo yaa ka quusta naxariista ilaahay oo aan ahayn kuwa lumay markaa qofku inaanu quusanin mahma uu dambaabo albaabku waa furan yihi min mahma uu khaldamo toobaddu waa u furan tahay inta aanay laftu soo gaarin dhuunta ama aanay galbeedka alceedu ka soo bixin ilahay waxaa kaluu leeyahay haddaan cid u soo dedejiya ciqaabta ma soo dedejiye degdeguna dhaqankayga ma ahee waxaan usoo dedejin lahaa kuwaa naxariisteeda ka quustay oo inta waxay ka dhigeen naxariista ilaahay midaan cidima gaarayn in yar mooyaane ilahay waxaa kaloo qur-aanka wuxuu dadka ugu naxariistaa keliya waxyaala badan buu ugu naxariistaa laakiin wuxuu leeyahay haddaan keliya ugu naxariisto baqa ay ka baqanayiin horiibaatikayga yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin taa keliya haddaan ugu dembi dhaafo dembi dhaaf xaqba u leeyihi marka ilahi subxana watacala waxaan ka baryaynaa in ilahay dembigeena dhaafo dhibaatada adduunya ta aakhiraba alla inaga ilaaliyo subxaanaka allah bixamdik bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu cala nabiyihi alamiin وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعن قصة جني كتاب كان الإسحافات الثانية بالأحاديث القدسية وعن أقول بيي حديث والرمية إلى سبحانه وتعالى إن تقفوا قصة دوانا ينوافش يسن ياش إنه إلهي سبحانه وتعالى جعلانه مركو جعلانه dhammaan umuurihiis oo dhan ilaahay hagaajinaya xadiiska boqol iyo lix iyo soddonaad waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka soo warinayaa rabbigii in ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala muruu amra bilmacruufi wanaagga fara wanhaw cani ilmunkar xumaana isu diida min qabli an tadcuunii inta aydaani baryen ee falaa ujiiba lakum aanan idin ajiibi waayin watasaluunii aydaan waxi weydiisanin falaa ucdiikum oo aanan idinsiin doonin watastansuruunii guul iyo gargaar ay weydiisataan falaa ansurukum waa haddaasaa yeeli weydaan rawaahu daylamiyu can caaisha man aadaa lii waliyan man aadaa lii qofka iga dhiba weliyan weli iyo mid ii dhow oo aan jecelahay oo addoon ilaahaya qofka iga dhiba iga dhibaa faqad istaxalla wuxuu xalaashaday muxaarabatii dagaalkayga ayuu xalaashaday ayuu ilahay leeya subxaana wa tacaala wamaa taqaraba ilaya cabdii addoonkaygu iguma soo dhowaado bimili wax la mid a adaa'i alfaraa'id inuu faraa'idda guto wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya addoonkaygu kama suulo inuu igu soo dhowaado binnawaafili sunnayaasha xataa uxibahu ilaa aan ka jeclaado fa idaa axbabtuhu marka aan jeclaado kuntu waxaan ahaanaya caynahu alatii yubsiru biha ishiisa wax ku arkay wa udunahu alatii yasmacu biha iyo dhegtiisa wax ku maqlay wa rijlahu alatii yamshi biha lugta uu ku soconayo ku lugaynaayo wa fu'aadahu caqligiisa ama qalbigiisa alladii yacqilu bihi wax ku garanayo wa lisaanahu carabkiisa aladii yatakalamu bihi uu ku hadlaayo in sa'alanii hadduu weydiisto actaytu waan siinaya wa in dacaani hadduu i baryana ajabtu waan ajiibayaa wamaa taraddadtu kama noqnoqdo can shayin shay ana faaciluhu an yalila taraddudii sidaan uga noqnoqdoon uga laalaabto can wafaatihi addoonkaa weliga ah geeridiisa maxaan uga noqnoqonayaa liannahu yakrahu lmowta geeriduu necabiyey wa akrahu anna waxaan necabahay masaa'atahu inaan xumeeyo isaguna uu dhibsanayaa geeridii anna waxaan necabahay inaan isaga xumeeyo waana laa maxaalo waa laga maarmaan inuu dhintaa waxaa kaloo ilahay leeyahay xadiis kaloo la mida kan man ahaana lii waliyan qofka weli aan leeyahay ihaanaysta oo liida faqad baarastuhu waxaan ula soo banbaxay bilmuxaaraba dagaal wamaa taradadtu fii shayin shay kama noqnoqdo ana faaciluhu anugu aan yeeli lah fii qabdi taradudiisaan uga laalaabto fii qabdi nafsi cabdi lmu'min addoonkayga muuminka ah naftiisa inaan qabto oon qaado oo maxaan uga noqnoqonayaa yakrahu lmowta geeriduu necbi wa akrahu anna waxaan necabahay masaa'atahu inaan xumeeyo walaa budda lahu minhu waana laga maarmaan inuu geeriyoodaa rawaahu bukhaariyu can abi hurayra axaadiistaas aynu akrinay laba xadiis waa mukarar waa xadiisna hore u soo marnay qofka weliga ilaahaya ee ilaahay doortay allana wuxuu ku doortaa abtirsin maaha ma aha muuqaal ma aha ficilka lagu qabanaye waa iimaan iyo alla tacaf alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walahum yaxzanuun aladiina aamanuu biaayaatina wakaanuu yattaquun weliga ilaahay ilaahay doorto waa kaa ilaahay buu rumeeyey allana uu ka bakay waa weli ilaahay waxaa ka soo horjeedaa weli shaytaan oo islaga waayey iimaan iyo camal saalixa weliga waxaama ha samaysto weliga meelaha warwareego waxyaalaha isku akriye kol haddaanu iimaan iyo alla kacabsi lahayn weli maaha axaadiis kale waxay tilmaamaysaa qofka salaada subax tukada inuu ilaahay ku jiro fii dimmatihi ilaahay magantiisa inuu ku jiro marka xadiiskani way isu imanayaan iyo xadiiskaas waayo weliga ilaahay jamacuu ilaalinaya oo salaaddii subax buu ku tukanayaa jamaaco marka magan alluu ku jiraa ilahay wuxuu leeyahay alle yuu magantiisa idinku qabsanin magantiisa ha faragelinina oo magantiisa ha baajicinina ilaahay wuxuu tilmaamayaa qofka weli ilaahay dhiba inuu xalaashaday ilaahay dagaalkii qof ilaahay dagaalkii ugubac dhigi karaana ma jiro oo ilaahay dagaal subxaana wa tacaala kaga hor iman karaa dunuubta ilaahay dagaalka ku sheegayna waa laba axaadiistay tilmaamayaan waa ribada qofka ribada isticmaalaa ilaahay buu dagaal ugu diyaargaroobay ee bal ha iska xejiyo qofka awliyada ilaahay dhibaana waa la mid dhibaatada lama odhanin jidh ahaan buu u dhibaa oo jidhka u waxyeelaa lama odhanin waa aflagaadeeya lama odhanin xoolahood u qaataaye dhibun baa layidhi waa khatar markaa wuxuu dhibsadaaba markaa waa inaad doona ilaha iska ilaalisa cid ilaahay u weliya ma garanaysid qofku hadduu ilaahay subxaana wa tacaala uu dariiqiisa hayo weli buu noqonayaa adigu taxagar saa muslim u ahaato almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih muslim waxaa la idhahdaa kay muslimiintu ka nabadgalaan gacantiisa iyo iyo afkiisa haddaba markaa walaalayaa qofkii muuminka ahaa wuxuu yeeshay karaamada ilaahay baa ilaalinaya wuxuu la mid yahay xadiidkani aayadda ilaahay yidhaahdo ina allaha yudaaficu can aladiina aamaruu ilaahay baa muuminiinta difaaca ilaahay subxaana wa tacaala muuminiinta waa difaaca wuxuu ku difaacayaa inuu dhammaantood ilaaliyo maadaama ay awladiisii yihiin addoonku wuxuu igu soo dhawaadaan ugu jecelahay faraa'idda iyo waajibaadka sunnayaasha siduu igu soo dhadhawaanayana waan jeclaadaa buu ilaahay leeyahy markaan jeclaadana araggiisa iyo gacmihiisa iyo lugihiisa iyo caqligiisa fu'aadow uu wax ku garanayo iyo carabkiisaba anaa noqdo buu ilaahay leeyahy oo intaba anaa ilaaliyo hagaajiya hadduu wax iweydiisto waan u dheganugula waan siinaya hadduu ibaryo waan aqbalaya waxa cajiibkaaga ugu jiraana waxa weeyaan ilaahay wuxuu leeyahy shay aan samaynayo ma ka noqnoqdo oo maysaba ma samaysaa mise waad ka daysaa sidaan uga laalaabto qofka muuminka ah geeridiisa oo ujeeddadu waa maxay ilaahay ma ajashaaduu dib u dhigayaa maya walan yu'akhir allahu nafsan idaa jaa ajaluha laakiin meesha waxa isku yimi ilaahay addoonkan uu jeceliyey wuxuu addoonku dhibsanayana ilaahay waa dhibsanaya oo addoonkana wuxuu gaadhay heer dhibaatadiisa ilaahay necabiyey geeridiina ma jecla geeridiina waa waajib waa xatma maqdiya inuu dhintaa deetana ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkii uu jeclaa wixii uu dhibsanayeyna wuu jeclay inuu ka daayo qadarkiisa iyo qadaagiisa inuu socdona wuu jecelayey labadii jacayl baa isu imanaya ma waxaad tixgelisaa addoonku wuxuu jecel yahay oo aynu maalma iska sii noolaado oo sii cibaadaysto mise inaa qadaagii fuliso aakhirka waxa la fulinaya qadaagi oo kale uu geeriyoonaya laakiin haddana ilaahay subxaana wa tacaala aad buu isu weydiiya shay aan qabanayo sida aan naftaa isaga weydiiyo wax oo aan uga laalaabto shay kale isagama weydiiye buu leeyahy qofka muumin aan weli ilaahay ihaaneeyana ilaahay wuxuu leeyahay waxaanu la soo banbaxaya muxaaraba mar adiga waxaa kula gudboon inaad awliyada ilaahay ummadda ilaahay muslimiinta alla garanaysa la yaqaanka ah inaad iska ilaaliso si aanad ilaahay dagaal ugula bixin way odogtahay inaad ilaahay subxaana wa tacaala aanad dagaalkiisa u magacdhigi karin xadiiska hore oo dabcan xadiiskan dhowr goor baynu soo aragnay dhowr goor kallo inoo soo socdaa aad baa loogu soo celcelaya muru bilmacruuf xadiisku wuxuu ka warramayaa alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar qadiya dhexdeenna aad iyo aad ugu yar oo aanu badankeennu gabnay oonu ka gaabinay ayuu ka warramaya oo ah maxay isxilqaanka inaad diinta ilahay isu xilqaanto oo adigu aad istirto almacruuf oo ah kullu maa kaana macruufan fi sharci wixii sharcigu jeceliyo ogol yahay oo dhan baa macruuf laydhaa inaad dadka farto iyo wannahyu cani ilmunkar munkarna waa maxay maa ankarahu sharcu maha wixii dhaqankaaga iyo taqaaliiddaada iyo soo jiraankaaga ka hor yimaada maaha ee wixii sharcigu diiday waxaa laga yaabaa intaad meelaha ku nooshahay macruuf laga tegana waad arkaysa munkar faraha lagula jirana waad arkaysa waajib noocaas oo aynu yaraynay oo aan inteenna badani aanay waxba ka qabanin ayuu xadiisku tilmaamaya oo ilaahay leeyahay wardadow wanaagga isfara wanaagga dhexdiinna isku fara xumaana isu diida haddaasaa yeeli weydaan waa i baryi doontaan oo idi ajiibi maayo ilaa amarkaygii wanaaggii bay isfari weydeen xumihii bay isu diidi weydeen sidaa awgeed ducadiina meelba ka qaadi maayo watasaaluunii falaa ucdiikum markaad weydiisataanna waxba idinsiin maayo guul baa weydiisantaa gacmaha hoos yeelaysaan ilaahay oo cadaawo noga hiili hiil la idinsiin maayo balu fiirsa walaalayaa waaqic aynu ku nool nahay iyo xadiisku maistabaqayaan misleeyihin ha ramadaanada xilliyada qiimaha badan jimcayaasha goor walba oo ducaynayna jamaciyo iyo gaarba oo la ducaynayaa haddana waxaa laga yaabaa in badan inaan natiijadii la arag ujeeddadu waa maxay hawlgoodaba waa meesha taalla oo ah maxay qofku inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii dadka wanaaggana u gaarsiiyo xumahana uu u diido waxay ummaddani ku noqotay ummad khayr badanna mawduucaasaa buu ahaa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna can ilmunkar watu'minuuna billah cumar bin khadaab wuxuu odhan jiray radia allahu tacaala canhu من أراد أن يكون من هذه الأمة قفك ربين أمدا رسمي هو هذا وأمدا النبي محمد هو النغضاء فليؤدي شرط الله فيها دي شرط لا كصبحة فهذا يا أمير المؤمنين شرط هو ما حيكون حلم إلى أمدا نغطه وحلوة شرط إلى أي عيادة كل شيء صدح على شرط إلى أن إله الرميثه إلى أن ولا قفرته إلى أن حمها تتكلمت مركز إلى أن حلها كواح إليك إذا كمدي هيسوح القامان ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كوح إلى سوح القامان وواجب كفاية وهدي الله لو دعنا عاقس وقلت ذلك انت دعو كدعية هدي لي وايو أو شعبك قبل يسوى إلى عذاب محايقة قلي دينت مكان اللي جايب عليه حرية القول قول لي هي حرية الفعل واضح مراد يسوى ضرائر وحوية مركا ويان مركا يمر يصدق وصلك وين الدين تلاقي قليو قفكن إنه مسؤول هذا كلكم مسؤول كلكم راع ومسؤول عن رعيته رسولك عليه الصلاة والسلام وبين شيء أمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركك يا ما هذا قف صريها أربع أولاد بدل مليه تركك يا ما مدعي على كلام مدعي على ولد كايو رسولك عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا qofka idinka idin ka mida ee shay diintu diiday arkaa maa inuu soo basaasuu dabagalo uu guryaha ugu galo maaha wixii qarsoon ilahay baa ku shaqale man ra'aa baa lidhi qofkii arka falyugayiruu biyadi gacantiisa ha ku dooriyo hadduu awood u leeyahy gacan waxa kaga qabto waa halka ugu sarraysa waa markuu awood u leeyahay ee mafsado iyo dhibaato ka badanna ay dhacay gacan hadduu wax kaga qaban kari waayo faman lam yastadic فليغيره بلسانه عربكيسا ku dooriyo عربكيسا ku dooriyo sida carabka ugu doorinaya ha ka hadlo ha baraarujiyo ha waaniyo waa ilaahay ka baqda waa shaygan waa qaldiya iska daaya waa ilaahay soo noqdo toobad keena bis iska dhaaf waajibkii uu gutay markaa haddii carabkii waa iska raacayaanoo maartay dhibaato kale kaa gaadhayso markaana waa tun saddexaad oo aan meel ka hoosaysaa jirin oo inagu weya waajiba waa maxay فليغيره ومن لم يستدع قفتي أودي ويا حكمنا قلبي جيس قلبي وكنعيا سو قلبي وكنعيا قلبي جيس أيوك قبل أن عيبك مع الصيادة هي عندي شغل خلبة عندي شغل خلبة وأضعف الإيمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان هذا قلبي لك يعويده معناه ما محي وابو قشة وياه والله عيسى وابو قسليا وابو كفر حسيهي ما مغليتي بو ورميا وحالكي ود واي هركي ود دنبيهي إيمانك ما دنبيهي marka walaalyaal qofku waa inuu diintan iska xilqaama oo qofku wanaagu gabay waa inuu ku baraarujiya u sheegaa si usluub leh culimadu waxay odhan jireen haddii rugni lixaad arkaanu islaamku waa shan haddii rugni lixaad la samayn lahaa wuxuu noqon lahaa alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar rugni lixaad hadduu jiri lahaa waxaana loo shardiyaa cilmi iyo rifqi qofku waxaanu galan inuu cilmi u leeyahay horta waxaanaad furaysaa inuu macruuf yahay mawta iyo rifqi si dhibicsan si dabacsan oo dhibirsan oo nidaamsan oo habaysan ma u gaarsiin kartaa mise si qallafsanoo qofku radu ficliyo intuu radu ficil sameeyo hadhow caro iyo deetana uu meel kale isku qaado ayaa laga yaaba inuu geersiiyo marka waxaa la rabaa ummaddu inay hawshaa iska ay maaratay ay maaratay isfaraan oo wax isu sheegaan oo iswaaniyaan oo qof walbaa mas-uulu noqdo ummadda waxu sheegi karayo taasaa markaa waxay keenaysaa in ilaahay ducadeenna ajiibo ducadeenna in la ajiibo markaynu ilaahay hiilka dalbannana in laynoo hiiliyo ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay isagoo rasuulkeenu ka soo warinaya man taraka alkhamra qof qofka khamriga ka taga walxaal huwa isagu yaqdiru calayhi uu awoodaayo inuu cabo laasqiyanahu minhu waxaan ku waraabinayaa khamriga jannada fii xadiirati alqudsi xerada dahirnaanta xadiirati alqudsi xerada dahirnaanta ee la isku daahiriyo ayaan ku waraabinaya waman taraka alxariira qofka xariirta ka taga walxaal huwa yaqdiru calayhi isagoo xariirta awoodaya laaksuwannahu iyaahu iyada ayaan u xidhayaa fii xadiirati alqudsi xadiirati alquds ayaan ku siinaya kuwa mar ugu xidhaya rawahu albasaaru can anas xadiisku wuxuu ka warramayaa laba qadiyadood oo labadu ay yihiin muxaram mid waa khamriga mid kale waa xariirta taxaariirtu innaga waxa laga yaabaa dhexdeena inay naadirba ku tahay oo laga yaaba daayartu badankood inaanay aragba xariirtu waxa weeyaan shay aad u jilicsanoo maryaha qaarkood laga sameeyo oo silidixa oo aad u qaaliya waxaa jira qaar macawiiso iyo cumaamado magaalada qaarkoodna keena marmar oo dadaan aqoon lahayn ay keenaan oo laga yaaba mid kaloon aqoon lahayn amaba aan ogeyno iska iibsado laakiin xariir ku jirto sidaa awgeed wixii aad hubisay inuu xariir yahay ragga waa ka xaaraan rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu dahabka iyo xariirta saa u qaaday ayuu yihi haadayni xaraamun calaa dukuuri ummati xalaalun liinaasiha labadani waa ka xaaraan laboodka ummadayda dhadigana waa xalaal labooda dahabka iyo xariirtuba marka xariirta iyo khamrigu waxa weeyaan laba shay oo la xaaraantinimeeyey laakiin waxay ku kala duwan yihiin xariirtu ummaddii baa loo kala qaybiyey raggiina waa ka xaaraan dumarkana waa u xalaal khamriguna waa jamiican laakiin waxay ka siman yihiin qofka adduunyada ku caba ama ku xidha aakhira ma arko hadduu xataa toobad keeno hadduu toobad keeno oo uu jannada galo wuu degdegsaday wixii buu hororsaday oo xilli ka horreeyo xilligii ilaahay ugu talagalay ayuu doontay man istacjala shaya qabla awaani cuuqiba bixirmaan qofka shayga degdegsada xilligeedaa laga xarimaa markaa jannada lafteeda ku arki maayo xariirta markaya ragga loo ogolaadaa ama lama xalo say culimada fiqda isugu kala duwan yihin waxaa loo ogolaadaa qofka cadhada qaba ayay dawow tahay baa la yidhahdaa oo deetana qofka xariirta waa loo xidhaa cabdiraxmaan ibn cawf iyo subayr ibn cawaam oo cadha ku dhacday ayaa rasuulka weydiiyey deeta wuxu uhi xidha markaa dee dhakhaatiirtaa la weydiin karaa siday dawada ugu tahay laakiin way loo xiday dabeetana waa la ogolyahay qofka markuu cadho qaba inuu xidhan karo iyo xilliga dagaalka waa xilliyadii dagaalka delisaanka iyo weji foolka fool ee lashor maarata layska hor imanayey ayaa waxay culimmadu leeyihiin noocan maa waa sibibix haddii qofkii sayfu ku dhacdo oo gargar ku dhacdo way ka silbanaysa hadduu daraci waayo bilow xidho iyaduu xidhanaya sababtii jarigeed way silbanaysa markaa wuu xidhan karaa bay leeyihiin waa xilligii laakiin baalada la isticmaalayay khamriga miya waxa weeyaan aafo ijtimaaciya waa dhibaato bulsho waa shay caqliga dooliya culimmada islaamku waxay ku taariifiyeen kullu muskirin khamrun wax kastoo wax sarraamiya waa khamri xadiis baana saa odhanaya rasuulku lehi sala allahu alayh wasalam xadiis abi daawud iyo tirmidi ay ka warinayaan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin xaraam wax kastoo wax sakraamiyaa waa khamri wax kastoo khamrina waa xaaraan markaa kan dareeraha un maahee nooc wala wax sakraamiya mid bulo laga soo dhigo mid keliin la soo geliyo mid maxaan ku dhahdaa sidiisa loo cuno mid la tagsiimo mid si kale la idhaahdo mid la shacabo noocu doonaa noqdo wixii wax sakraamiyaaba sida xadiisku leeyahay waxa weeya waa khamr khamrigana waxaa la idhahdaa umu lkhabaa'is wax ilaahay nacay oo xun oo dhan bay hooye u yahay umu lkhabaa'is xumaan oo dhan buu ku faraya waayo caqligaa xumaanta kaa joojiya markuu caqligii kaa daboolo xumo iyo sababo kala taqaanid waad oogaysaa un umulkhabaa'is waxay soo wariyaan culimmadu ummadihii hore reer bani israa'iil ayaa gabadhi nin qol u xidhatay dayse waxay tidhi ama ilmaha dil ama khamrigaa cabdi ama aniga iga sinaysa ninkii talaa ku ceertay wuxuu istalow dil aad ilma disho waa dil waa khatar sinana waa ka sida wayna waa la mid haye maxaa kugu salantao mala adigo khamrigaa caba khamrigii baa cabay labadii kale lagu sameeyey marala marka caqligii tegey ayuu ilmihiina dilay gabadheeda maaratay faraxumeeyey marka waa umul khabaa'is mar haddii caqligu tago wax alle wuu ka xeebanaya iyo wuxuu ka istaagaya ma jirto ummaddii rasuulku u soo baxay sala allahu alayh wasalam ee shareecadu u soo degtayna waxa buu ahaa dhaqan caadi bay u sharaabi jireen guryaha u furnaa guryo ay fadhiistaan oo ku soo cabbaan ayaa jirtay oo wala khamaaraat ayaa la odhan jiray dabeetana ummaddii nooca ahayd weli waa isku faanin jireen xataa saxaabadii islaamtay xasan ibnu saabit oo shaacirka rasuulka ahaa intaanu islaamin wuu ku faanayay wuxuu odhan jiray wanashrabuhaa fatatrukunaa muluukan usuudan laa yunahnihuha liqaa'u markaanu cabno waxay naga dhigtaa boqorro iyo libaaxyo aan dagaal iyo cidnaba ka soo laabanayn intaas ugu faani jire waxay odhan jireen ninka deersida ka dhigtaa bay odhan jireen markuu cabo ayuu xamar bixiyaa hadhow muusakaa isagoo mucsalo soo taagay cidu baxsiiyey ummad noocaasa ayaa sharcigu daweeyey oo uu ka daweeyey xumaha ay ku fara lahaayeen siduu uga daweeyey iimaankoodaa la dhisay iimaan baa loo sameeyey ka ilaaliya waxyaala xun kadibna tallaabooyin lagu jarjarayo oo la tusaayo xumaha uu leeyahay oo lagaga goynaayo ayaa shareecadu qaatay tiraba afar tallaaboo kala dambeeyey ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u qaaday siduu u goyn laha culamada islaamkuna waxay dhahdaan waa tarbiya layna farayo dhaqamada cadadag ee ummadda ku ku xoogaysta ee ay in badan ku xididaysta sida loo gooyaa maaha bayna cashiyati wa duxaaha ilbalsee maaha waa in tallaabooyin la qaadi karo waa ilaahay markii koobaad inta caqliga luu la hadlay qofkii wax garanaya deetana wuxuu tusay waxa wanaagsan iyo waxa xun isu dhinac dhigay wa min samaraati nakiili tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا تمرتا يا علم كلا تك سمي جرين إذا قرنا وحيلا كلا كسمي يعني تمرتا يا علم كي كسمي جرين وحكا دقتان سكرا وحكو سخرانتان ورزقا حسنا يا فغوعا وفي عمل لما كانوا قرنا يا بصورنا يا وصوت لك رسالي شو سخران يا وحا لغو سخرابا شو الرزق ولا سنبا شو الرزق ولا سنبا وحا لغو سخران معها شو نبي كريه in yar baa fahamtay asoo cumar khadaab wuxuu lahaa ilaahay oo khamriga noo caddee markii wuu fahmay labadan kale hadii laysbarbar dhigay inaan wax wacan ahayn waa waa markii ugu horreysay in yar baa laga tusay noloshaa laga tusay markii kale su-aashu badatayna waxaa li yasaluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihima ismun kabiir wamanaaficu linnaas wa ismuhuma akbaru min nafcihima khamriga iyo turubka baaka khamaarka ku khamaartaan waxaa jira dembi weyn bay leeyihin iyo wamanaaficu linnaas waxoogay waxtar ah waxtarka ilaahay ku sheegay waxa weeyaan markay iibiyaan bay ka ganacsadaan ay wax ka heli jireen waxna waa ka heshaa wa ismuhuma akbaru min nafcihima laakiin isma dhowaan dembigooda iyo dhibaatadooda ayaa manfacooda yar ka weyn markaasuu qofka caqliga odhanaya oo waxa waxa la eegaa keedaa manfac badan haddii manfacu badanyey dhibkuna yaryey waad u dulqaataa xataa inta badan baa dheeftaa badan laakiin ma dhici karto shay wax yar laga faa'iidayo xuma looma tiimbado oo masala meel mahlaka ah oo naftuba ku baxayso haddii la yidhahdo boqol kun oo somalilan laga soo helaya hamsa boqol kun oo haysta waayo manfacooda iyo maalakada ka jirta ayaa isbabar dhigtay soo maa haddii laakiin lana waxyaala kalena jeclayn ayaa laga soo helaya fara badan xagaa mid walbaan magacaas ugu tuuro ilahay wuxuu leeyahay dembigaad ka raaca kaa raacaya iyo manfacaad ka gaadayso waxa badan dembiga si markaa qofku isaga ilaaliyo mar saddexaadkiina waktigii baa lasoo yareeyey يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تنون إلا عابر سبيل وعلى الصلاة هو دوانينا انت سقاستين وبعد عبسنتين صلاتين دوان اسكوا عيا والظهر يا عصر المغرب يا عصر يا المغرب مغرب يا عشاء عشاء إلى صبح يا وداريو صبح يا الظهر عشاء إلى صبحنا قفوة سحايا أدوك مرة خلاص سنة وسولسة waasaari subax ilaa iyo duhur qofkii afar iyo labaatanka saacadaadka ku hayey haddii la soo ururiyey jirkii wuu ka soo baxaya wuu soo ilaabaya mar afraadkiina waxaa la yidhi fajtanibuuh inama alkhamru waalmaysir walaslaamu walaslaamu inama alkhamru waalmaysir waalansaab walaslaamu rijsun min camali shaytaani fajtanibuuh ka joogsadaa la yidhi afartaa shayba waa khamriga iyo khamaarka ansaabta waxyaa la qutumiyo ee la caabudo iyo aslaamta oo ahayd waxay ku faashadaan ay ku faashan jireen saddex qoryo kish la gelinaayo oo midan ku qorantahay nacam haa midna laa midna alaa waxba ku qornay markuu safrayo guursanayo tijaaro samaynayo wuu la soo baxaya deetana hadday haa ku qorantahay uu farxaya waa wanaagsantay ayuu odhanaya haddii laa ku qorantayna waa lay diiday buu odhanaya deetana wixii buu ka joogsanaya haddii kamaran soo baxana waa ku cesho ku ceshanaya wuxuu baa ilaahay u israaciya wuxuu waa rismi min camali shaydaan wuxuu waa qurub ka fogaada marka khamrigu nooca weeyaan waa lumu khabaa'is rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa man shariba alkhamra xaqun cala allahi an yusqiyahu min tiinati alkhabaar qofka khamriga cabaa ilaahay wuxuu isku waajibiyey inuu waraabiyo tiinati alkhabaar wax la dhahdo dhoobada doqoniimada alkhabaar iyo cadlixumada deeta waxay wamaa diinatu alkhabaar ya rasuula allah oo diinatu alkhabaar waa maxay deeta wuxuu cusaaratu ahli nnaar dheecaanka ahlunaarka la waraabinaya dheecaanka muudkooda waxa ka soo dhacay marka la cadaabo la naaro ayaa la waraabinaya subxaana allahi alcadiim baalka weeyaan rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam khamriga wuxuu ku nacdalay toban qof khamriga iyo sagaal kale wuxuu rasuulku yihi lacana allahu alkhamra ilaahay khamriga wuu nacdalay laftiisuu nacdalay washaaribaha kacabana wuu nacdalay waa laba kacabaya wuu nacdalay wasaaqiha ka waraabinaya ee siisiiya kuwa hudheelada khamriga ka shaqeeya ee baalada ku riixa ee u kala qaybiya wasaaqiha waa ka waraabinaya wa baayicaha ka iibinaya ka baac mushtaraynaya mubtaacaha ka iibsanaya laftiisa walayu cabdi be kakaa ka sii iibsanaya waa ka shaqaad wa caasiraha kii soo tuujiyo markii hore soo sameeyeyba ama gacantaa ku tuujiyo ama warshada ha u samaysto wa muctasiraha iyo ka loo soo tuujiyey ee loo shaqaynaayo xaamilaha ka qaada ama baabura ku qaada ama diyaara ku qaada ama tuurta ha u rito xaamilaha ka qaada almaxmuulatu ilayhi iyo ka loo soo qaado iyo aakilu samaniha bal iska daa intaaba shaba kuma lahayn lacagteedan buu cunaa isagu hebel baa ii soo shaqeeyo waxay masruufaha adeerkayo muxuu adeerkaa ka shaqeeyaa aakilu samaniha waan oogii aakilu samaniha ama cashuurubaa u ka qaataa intuu cashuuraabu deetana waa aakilu samaniha tobankaasaa ilaahay subxaana wa tacala ku nacdalay shareecada islaamku xad bay u dhigtay xadkeeda lafteedu wuxuu maray xadka lagu ciqaabaya dhowr talaabo maray markii hore rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee la ee la xarimay waa la karbaashi jiray uun si maftuuxa ninba wuxuu helo mid kab ku dhuftay iyo mid laan ku dhuftay iyo mid cumaamad ku dhuftay iyo wuxuun baa laga dhici jiray markii dambe waa la gooyo xarimay afartan jeedaha lagu dhufto afartan jeedaha lagu dhufto xilligii cumar khadaab oo dadku ay u guureen xagga iyo shaam oo qaboobayd oo aad loogu cabi jiray ayaa uu yidhi asxaabtiisa ugu yeedhay maxaanu samaynaa gobolladii la furtay waa lagu badsaday waa la bad waa la badsaday baalkii maxaa yeelaa isaxir yaa amiir almu'miniin xadadka ilaahay dejiyey waxaa ugu yar xadul qadfiga siddeetanka siddeetan laga dhigo siddeetan jeedal bay noqotay xadiisku werinaya tirmidi iyo axmed iyo ibnu maaja iyo nasaa-i iyo keyrkiiba wuxuu tilmaamayaa man shariba alkhamra fajliduuhu qofka khamriga marcadda garaaca ومن شرب الخمر في المرة الثانية فاجلدوه مرة كعبنا قراعة ومن شرب الخمر في المرة الثالثة فاجلدوه ما صدق عادة عبنا قراعة ومن شرب الخمر في المرة الرابعة فاقتلوه آه. وقف مد مكة وأنا اكتب بالك